الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين سورة الزمر أيام كسر سني aayadda soddon iyo labaad ayuu darsigani ka bilaabanaya wuxuu alla yidhi subxaanahu watacaala faman adlamu faman adlamu yaa ka dulmi badan minman cid kadaba been sheegay cala allahi alla korkiisa been ku sheegay oo wakadaba beeniyey bisidqi runtiina beeniyey id waqti jaaa runtii ay jaaa runtii u yimid hu isaga uu yimid sidqigii markuu isaga u yimid ayuu beeniyey alaysa miyaysan ahaanin miyuunan ahaanin fii jahannama jahannamo dhexdeeda matwan meel lagu nagaado lilkaafiriina gaalada waladii midka jaaa yimid bisidqi runta la yimid oo wasadaqa rumeeyey bihi sidqigii ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa almuttaquuna kuwa isjira oo cadaabka ilaahay iska jira lahum waxaa u sugnaaday maa yashaa'uuna waxay doonaan cinda rabbihim rabbigood agtiisa ayuu ugu sugnaaday dalika midkaasina jazaau lmuxsiniina kuwa samafala abaalkooda wey abaalgudkooda wey maxay u samafalaan oo u ixsaanfalaan liyukafira inuu asturo daraaddeed bay u ixsaan falaan allahu alle canhum xaggooda inuu ka asturo aswa alladii kii midka ugu xun caamiluu ay sameeyeen iyo wayajziyahum inuu abaalmariyo u abaalgudo ajrahum ajirkooda inuu ku abaalmariyo biaxsani alladii kii midka ugu fiican kaanuu ay ahayn yacmaluuna kuwa sameeya cidina kama dulan badna oo kama dulmi badna ruux ilaahay subxaana wa tacaala korkiisa been ku sheegay oo masalan yidhi ilaahay waxbaa lala wadaagaa ama ma ahee caruur iyo gabdhuu leeyahy waa been abuurad been baad sheegaysaa alla korkiisana waad ku sheegaysaa ilaahay baad masabidaysaa intaa keliya kuma gaabsanina wakadaba bisidqi runtana beeniyey sidqigu waa qur-aanka iyo xaqaba yacni ilaahayna waa ku been abuurtay oo korkiisa been buu ku sheegay runtii xagga ilaahay ka timidna wuu diido wuu beeniyey markuu u yimid runtii markay u timid oo nebi maxamed sal alay wasalam uu u keenay wuu ku gacansaydhay labada arrimood ruuxa isku darsaday cid ka gardarro badan oo ka dembi weyn ma jiro kuwa noocaas oo kalea marka hoygoodu waa jahannama jahannamo dhexdeeda soo ma ahanin meel lagu nagaado oo gaaladu ay ku nagaadaan yacni jahannamo soo kuma bilow ruux jahannamo la geliyey cadaab dambeoo loo raadinayo ma jiro meel lagu nagaado oo si fiican ugu filan way macnaha kadib alla wuxuu ammaanay subxaana wa tacaala yani wladii jaaa bisidqi alladiidaas bimacna aladiina bay ka dhigantah siday rajaxayaan sheekh maxamed amin shanqiiti iyo mufasiriin kaleba alladii bimacna aladiina jamac oo kale way macna jinsi ahaan way macna wladii kuwa yani midka jaaa yimid bisidqi runta la yimid oo wasadaqa rumeeyey bihi runtii run buu wataa oo rumaysan yahay runta uu wata ee la yimidna wuu rumeeyey oo camal ahaan iyo dhaqan bayba u noqotayba yacni xaq buu wataa xaqiina wuu rumeeyey oo wuu ku dhaqmaya labadaa midka isku darsaday ulaa'ika humulmuttaquuna kuwa ilaahay ka baqo cadaabkiiska iska jira waa kuwa ulaa'ika waa la jamciyey soomad arki ishaaradii u noqonaysaa la jamciyey alladiidu inay bimacna aljamci tahay halkaas laga faa'idaysanaya macna qur-aankana marar badan bay ku timaadaa culimada luuqaduna way isbaatiyeen alladii oo bimacna aladiina ah inay jirto kuwaas yacni runtii markay u timid runna la yimid waxaa hormuud u ah nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh lianna qur-aanko runa buu la yimid wuuna rumeeyey oo isagaa ugu horreeyey wax qaadso oo dhaqan ahaan u qaadso oo fuliyo hirgeliya in ummadda inteeda kalena isaga ayay tabac u yihiin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isaga raacsiye kuwaasi waxay leeyihiin wax alla waxay doonaan bay rabbigood agtiisa ku leeyihiin taasina waa dadka muxsiniinta ee camalkooda hagaajiyay abaalgudkooda sidaas allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu fududeeyey wanaagga iyo ixsaanka iyo khayrka wuxuu ugu fududeeyey liyukafira canhum aswa aladii camiluu liyukafirada waxaa lagu tacallujin karaa muxsiniinada waxay u samafalayeen oo camalkooda u hagaajinayeen in camalkooda kiisa xun laga asturo kiisa wanaagsanna waxay sameeyeen kiisa ugu wanaagsanna loogu abaalgudo saasay usoo shaqaysan jireen saas waa la dhihi karaa ama ficil baa loo qadari karaa yasara lahum allah u fududeeyey subxaanahu wa tacaala in ay ixsaan sameeyaan oo ay wanaagga la yimaadaan allah u fududeeyey muxuu ugu fududeeyey liyukafira allahu canhum aswa aladii camiluu saan waa la dhihi karaa macana faman adlamu yaa ka dulmi badan minman cid kadaba been sheegay cala allahi alla korkiisa been ku sheegay oo wakadaba beeniyey bisidqi runtii beeniyey id wakti beeniyey jaa'a runtii uu yimid hu isaga uu yimid sidqigii markuu yimid oo isaga u yimid ayuu beeniyey oo waxyigii iyo qur-aankii ilaahay subxaana wa tacaala markuu u yimidna waa beeniyo wuu ku gacan saydhay intaa muuna ku gaabsanina ilaahayna been buu korkiisa ku sheego wuu masabitay alaysa miyaysan ahaanin fii jahannamo jahannamo dhexeeda miyuusan ahaanin mahwan meel lagu nagaado lilkaafiriina gaalada soo uma ahaanin gaalada meel ay ku nagaadaan oo ay joogaan ooy ku waaraan oo ku filan oo wax kale loo raadinaynin soo jahannamo dhexeeda ma aha haaway jawaabtu macnaa bala waa tahay waaladii midka jaa'a yimid bisidqi runta la yimid oo wasadaqa rumeeyey bihi sidqigii rumeeyey ilaa mid baa run wata haddana aan rumaysnayn run buu wataa oo uu la yimid runtiina wuu rumeeyey oo wuu fuliyo wuu dhaqangeliyey wey ulaa'ika kuwa tilmaantaa leh hum iyaga ayaa almuttaquuna kuwa isjiro oo alla ka boqo cadaabkiisa iska jira wey lahum waxaa u sugnaaday maa yashaa'uuna waxay doonaan cinda rabbihim rabbigood agtiisay ku leeyihiin dalika kaas oo waxay doonaan inay leeyihiin ah jazaau lmuxsiniina kuwa camalkooda wanaajiya abaalkoodii wey abaalgudkooda wey kuwa muxsiniinta waqti ay joogaanba iyo xilli ay kusoo aadaanba mar hadduu muxsin yahay abaalkaasu leeyah jazaau lmuxsiniina kuwa wanaajiya camalkooda abaalkoodii wey maxay camalkooda u wanaajin jireen adduunka markay joogeen liyukafira inuu tiro ama asturo daraaddeed ayay camalkooda u hagaajin jireen allahu alla inuu asturo canhum xaggooda aswa alladii kii midka ugu xun camiluu ay sameeyeen waxay sameeyeen ka ugu xun inuu ka asturo oo uu u dhaafo daraaddeed bay camalkooda u hagaajin jireen oo haddii la yidhi kii ugu xumaa baa loo dhaafaya kii kaleetana soo kama sii xag jiro saas haddiiba dembigii ugu weynaaye ugu fool xumaa loo dhaafay kuwii kaleeta ee kaas ka fududaa ama ka sahlanaana waa ka sii xag jiraan waa loo dhaafi wey macna waxaa la mid ah wayajziyahum ajrahum biaxsani aladii camiluu camalkii ay la yimaadeen ka ugu wanaagsan haddii loogu wax loogu beegayo oo camalba camalku ka fiicnaa yacni wax lagu siinahayo loogu qiyaasayo marka ajirka iyo abaalgudka la siinayahay yacni waxa weeye iyaduna waa fadli dheeraadu ilaahi subxana wa tacala ku tafadulay wey liyukafira inuu asturo daraaddeed allahu alle canhum xaggooda aswaa afcaala tafdiil markii laga dhigo wey macnahaas culimada qaarna waxay leeyihiin baabkeedii ma ahee afcaala tafdiil yaan laga dhigin aswa aladii camiluu midkay sameeyeen xumaantiisa hala dhao midkay sameeyeen xumaantiisa inuu ka asturo daraaddeed iyo wayajziyahum inuu abaalmariyo ajrahum ajirkooda inuu ku abaalmariyo biaxsani aladii kii midka ugu wanaagsan kaanuu ay ahayen yacmaluuna ku camal fala camalkii ay samaynayeen kii ugu wanaagsanaa salaadahay tukadeen tii ugu fiicnayd baa inta kaleetana lagu sargoynaya saas soonkay soomeen kii ugu fiicnaa baa soonkao dhan lagu sargoynaya sadaqaday la baxeen tii ugu fiicnayd baa sadaqaadka kalena lagu sargoynaya baxsani aladii kaanuu yacmaluuna saasaa laga wada alaysa allahu bikaafin cabdahu wayuqawifuunaka bladiina min duunih alaysa miyuusan aanin allahu alle bikaafin mid ku filan oo kaafiya cabduhu addoonkiisa mid kaafiya miyuusan ahayn wayuqawifuunaka waxay kugu cabsiinayaan biladiina kuwa min duunihi alla ka sokowa waman yudlil illahu ciduu allah baadiyeeyo famaa lahu uma sugnaanin min haadin mid hanuuniya waman yahdi llahu ciduu alla baadiyeeyana waman yahdi llahu ciduu alla hanuuniyana famaa lahu uma sugnaanin min mudillin mid lumiya alaysa miyuusan ahaanin allahu alle bicasiizin mid haalib ah oo arrinkiisa u haalib ah diintiqaamin argoosi u saaxiibo cadowgiisana ka argoosta walain sa'altahum haddaad weydiiso man kuma ayaa khalaqa abuuray alsamaawaati samaawaadka iyo waalarda dhulka layaquulunna waxay odhanayaan allahu alle wey allahu alle ayaa khalaqahunna abuuray wey macna qul waxaa badaa markaysaa ku yidhahdaan afara'aytum bal ii warrama afara'aytum bal ka warrama maa shayga tadcuuna aad baryaysaan oo tuugaysaan min duuni illahi alle ka sokow in araadanii hadduu ila doono allahu alle bidurin dhib hadduu ila doono hal hunna iyagu ma yihin kaashifaatu durihi dhibkaa alla ila doonay kuwa faydi kara ma yihin dhibkaa kuwa faydaya ma yihin aw amase araadanii hadduu ila doono biraxmati naxariis hadduu ila doono hal hunna ma yihin iyagu mumsikaatu raxmatihi naxariista ilaahay kuwa haynaya oo mancinaya oo iga celinaya ma yihin qul waxaad dhahdaa xasbii ka kaafigayga igu filay allahu alla wey calayhi korkiisa ayay yatawakalu tala saartaan almutawakiluuna kuwa wax tala saaranaya alaysa allahu bikaafin cabdah alla subxaanahu wa tacaala soo addoonkiisa kuma filla soo kaafi ma kaafiyo oo mid addoonkiisa kaafiyo oo ku filan sooma wayukhawifuunaka biladiina min duunihi waxay kugu cabsiinayaan kuwa alla ka sokay ka soo hadhay subxana wa tacaala macnaheeda rasuulka sal alay wasalam rusushii horena saasay ummadahoodu ay ugu cabsiin jireen yaa waxay ku cabsiin jireen oo ku quuqin jireen asnaamtooda biladiina min duunihi waa asnaamta oo waxay dhihi jireen haddaad joojin weydo waxaad yan dhibka aad ku hayso asnaamtan iyo dhagaxyaantan aan caabudayno ilaahyada ka dhiganayno waxaanu ka baqaynaa ama inay ku dilaan ama inay dhib ku gaadhsiiyaan ama inay ku jaanjaamaan oo intay maskaxda kaa galaan aad adiga dhaba macnaha wax isku dhex darmato marka niyaho lafahaaga u turo wax isku ciyaara ma dhihi jirin ilaahyadan faraha ka qaad taasaa marka laga jawaabay markay kugu cabsiinahayaan dhagaxyaantan ayagu gacmahunta ay ku sameeyeen alla miyuusan addoonkiisa ku filayn alaysa allahu bikaafin cabda alla subxana wa tacala waa ku filay ninkii ilaahay tala saarta dhagax baad sheegaya khalqigoo dhan hadduu isu taguusan waxba yeeli karin dhagax meel yaalloy iyagu qorqoreen oo waardiinahayaan oo ilaalinayaan iskaba dhab macnaha waxba aan haynin saas way macnaha marka waxaad garanaysaa yacni sida ay ugu adag yihiin baatilkooda wixii isagoo baatil ama haddana loo qurxiyo mitid ku yihiin taasi waxaa macnaha wax weeyaan sababteedu waxa weeye cid ilaahay lumiyey ninna ma hanuunin karo cid ilaahay hanuuniyeyna cidina ma baadiyeyn karayso hanuunka ilahay gacantiisu ku jira subxana watacala alla soo ma ahaanin casiiz oo awood leh oo arrinkiisa u adag oo awood uu ugu hiiliyo dadka isaga raacsanaya xisbigiisa buu leeyahy dintiqaam weeyaanoo argoosi buu u saaxiib yahay oo cadowgiisana wuxuu leeyahay rabbi waa ka argoostaa subxana wa tacaala soo sidaas ilaahay ma leh cizo iyo intiqaam labada sifo sifo oo rabbi leeyahay subxaana wa tacaala waxaa la yidhi haddaad weydiiso oad ku tidhaahdo war samaawaadkiyo dhulalka yaa abuuray waxay ku dhahayaan allah abuuray taasi waatan horey usoo marnay yacni wax diidani ma jiro yaa abuuray allah yaa iskale allah yaa maamula allah taas iyagoo gaalo aba way lahaayeen xagay wax ka qasnaayeen marka xagay ka khaldanaayeen miday ka khaldanaayeen waa ka waxaad tidhahdaa hadday taas qireen oo markii la weydiiyo war samaawaadkiiyo dhulalkan yaa abuuray ay qirsan yihiin alle keligii inuu abuuray waxaad tidhahdaa marka ii warrama bal ka warrama waxaan isaga ka sokeeye ka soo hadhay eed caabudaysaani hadduu dhib ila maago oo alla dhib uu ila doono dhibkaa uu ila doonay ma iga faydi karaan haddii uu cudur igu rido cudurka maiga qaadi kara haddii uu yani waxa weeyaan uu xoolo la-aan idhigay xoolo may siin kara hadduu caruur la-aan idhigo caruurtii ii diido mmacnaa waxa weye caruurtii may siin kara yacni dhib uun hadduu ii keeno dhibkaa ma faydi karaan oo ma iga qaadi karaan ama naxariis hadduu ila doono naxariistaasi kuwa iga ceshan karoo iga haysan karoo ii diidi kara ma yihi hadduu ilaahay subxaana wa tacaala uu isiiyo diin uu isiiyo cilmi uu xoolo isiiyo caafimaad isiiyo caruur isiiyo yacni hadduu ilaahay wanaag isiiyo wanaaggaa ma ishortaagi karaanoo ma iga qaadi karaan oo ma iga mancin karaan jawaabtoodu waa maya wax ilaahay doonay hadduu wanaag yahayna ma hor istaagi karaan hadduu dhib kula maagana kaama qaadi karaan ee maxaad ugu xilanaysaan wey marka maxaad ugu xilanaysaan mar haddayna waxna qaadi karin waxna keeni karin waxaad ugu xilanaysaan ood ka raadinaysaan maxay tahay marka jawaabtu marka waxa weeye qul xasbiya allah kaafigayga igu filani waa alla un waxaan dhagax ka dooni ma jiro geed aad qorteenna waxba u raadsan maayo waxba ma hayo saas macna waxaa la mid a yacni waxa weeye wadaad iyo khalqi iyo bini aadan iyo mid qabri ku jiraa la mid ah waxba ma qaban karo dhib ilaahay keenayna ma faydi karo dheef ilaahay ceshadayna kama soo qaadi karayo mar hadduu sidaas yahay xasbiya allahu dhe marka ilaahay baa igu filan cid kalena uma baahni calayhi yatawakalu lmutawakkiluuna ciddii wax tala saaran isagay tala saarataa isagaa talada loo dhiibtaa lagu kalsoonadaa qalbigu ku xidhmaa laakiin meel kale lama aada isagaa wakiil ku ah cid kale ha dirsanin cid kalena ha u marin cid kalena waha u doonanin isagiibaa kuu taagan oo ku soo dhowaynaya oo codsigaaga aqbalaya isagaa wax uraasa gacantana wax ku haya waxaan kalena ka tilaabsanubnaymaan waxaan kale waxba ha u doonanin meeshay ka khaldan yihin halkaa wey waa meesha hadda muslimiinta yacni in badan oo ka mida jahliga iyo aqoon darrada haysata meeshay ka khaldan yihin halkaa wey maana samaawaadkiiyo dhulalka yaa abuuray allah bay ku leeyihin yaa maamula allah yaa roobka keena allah laakiin markay timaado yaad baridaan awliyadaa lasii maraa dhib yimidna ma qaadi karaan mayay ku leeyihi dheef ilaahay diiday ma ka soo qaadi karaan maya maxaad ka doonaysaan wey marka caqligu wuxuu keenayaa fayow een cudurku gelin wuxuu keenayaa iyo fitraduba marba haddii maamulkao dhan isagu gacanta ku hayo isagii gacanta wax walba ku hayay in loo raadsado laakiin inaad tidhaahda isaga keligaa keligiiba waxhaye kuwanna wax ma hayaan haddana isla markaa aad wax u doonato wade waxa wey adigii baaba isburinaya saas wey macana alaysa miyuusan ahaanin allahu alla bikaafin wakaan soo marnay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam inay sidaasoo kale asnaamtooda ku cabsiin jireen suuratul ancaam baynu kusoo marnay sidoo kaleeto ambiye kaleeto fara badanna iyagana saasaa loogu cabsiin oo waxay leeyihiin war yaa ilaahyadan iska jir warniyaho lafahaaga ut ha isku ciyaar belay macna alaysa allahu alla sumuusan ahanin bikaafin mid kaafiya cabdahu addoonkiisa mid kaafiya miyuusan ahayn waa yahay wayuqawifuunaka way ku cabsiinayaan biladiina kuwiibay kugu cabsiinayaan oo min duunihi isaga ka soo hadhay min duunihi isaga kasakow asnaamta iyo khalqigaa kale kugu cabsiinayaan way macna yani waa waxay la mid tahay sida hadda qolyahan yacni amwaadda iyo did dadka dhinta caabudo oo kaleeto markii ay arkaan wadaad dadka tawxiidka ugu yeedhayo war ilaahay keligii caabuda leh baa waxay leeyihiin awliyadii baa jaanjaantay mar waxaa laga yaabaaba inay ku yidhaahdaan war yaa war lafahaagiiyo xoolahaagiiyo ilmahaaga utu oo awliyadu yayna ku qaadin awliyadu yayna ku qaadin ee awliyada ka xag tiyo kaleeto maan maxay awliya qaban kartaa ilaahay baa subxaana wa tacaala addoommadan maamulayee allah igu filan cid kale wax yeeli kartana ma jirto saas way macana alaysa allahu bikaafin cabdahu wayuhawifuunaka biladiina min duunihi wax ilaahay kasoo haroobka cabsataysan jirin waman yudlil illahu ciduu alla baadiyey famaa lahu uma sugnaanin min haadin mid hanuuniya uma sugnaanin cidina ma hanuunin karto wax kasta haddii baraahiin iyo xujo lagu akriyo oo si kasta wax loogu caddeeyo tiisiibuu ku dhegay waman yahdi illahu ciduu alla hanuuniyana famaa lahu uma sugnaanin min mudilin mid lumiya ma u sugnaanin cid lumin kartoo baadiyin karta ma jirto alaysa allahu alla soo muusan ahaanin bicasiizin midka qaalibka ah oo arrimihiisa uu qaalibka ah oo khalqigiisa ka adag diintiqaamin oo argoosi u saaxiiba cadowgiisa uu ka argoosto walain sa'altahum haddaad weydiiso man kuma ayaa khalaqa abuuray alsamaawaati samaawaadka iyo waalarda dhulka layaquulunna waxay dhahayaanoo dhahayaan allahu alle allahu alle ayaa abuuray bay ku dhahayaan qul waxaad dhadaa markay saa dhahaan afara'aytum bal warrama oo ii warrama maa tadcu afara'aytum bal warrama waxaad ka warantaan maa shayga tadcuuna aad u yeedhanaysaan oo tuugaysaan min duuni illahi alle ka sokow aad tuugaysaan oo caabudaysaan wuxuu dooni ha noqday in araadanii hadduu ila doono allahu alle bidurin dhib hadduu ila doono hal hunna hunnadu waa kuwii a caabudaya hal hunna iyaga kuwanaad caabudaysaani ma yihin kaashifaatu durihi dhibkiisa kuwa faydi kara ma yihin dhibkaas uu igu riday kuwa iga faydi karaoo iga qaadi kara ma yihin aw amase araadanii hadduu ila doono biraxmati naxariis hadduu ila doono hal hunna iyagu ma yihin mumsikaatu raxmatihi naxariistiisa kuwa haynaya oo mancinaya oo iga celinaya ma yihin kuwa iga haysan karoo ii diidi kara ma yihiin jawaabtu waa maya mar hadday maya tahay qul waxaad dhadaa xasbii kaafigayga igu filani allahu alla wey kan igu filan aniga ee cid kale aanan u baahnayn waa alle calayhi korkiisayna yatawakalu tala saartaan almutawakkiluuna kuwa wax tala saartahay ciddii cid uun tala u dhiibanaysa oo ku kalsoonaanaysa isaga ayaa mudan oo habboon in la tala saarto way macna qul yaa qwmi icmaluu cla makanatikum inii caamilu fasawfa taclamuuna man yatihi cadaabun yuqziihi wayaxilu calayhi cadaabu muqiim qul waxaad dhadaa yaa qwmi tolkayow icmaluu camal fala calaa makaanatikum xaaladiinna iyo dariiqadiinna korkeeda ku camal fala inii aniguna caamilu baanahay mid camal falaya calaa makaanatim anigana xaaladayda iyo dariiqadayda korkeedan ku camal falaya fasawfa taclamuuna dib baad ka ogaan doontaan man cid baad ogaan doontaan yatiihi ugu imaanayo cadaabun cadaab ugu imaanayo cadaabkaasoo yuqsiihi yani hoojiyo oo duleeya wayaxilu oo wayaxilu uu degayo calayhi korkiisa cadaabun cadaab uu ku degayo cadaabkaasoo muqiimun joogta ah waxaa adabale nabiga sal lay wasalam qowmkaygiiow haddaad i diideen oo si walba intaan idinku caqli celiyey aad adkaateen oo laydin kari layahay haddaad tiinna iska wato aniguna taydaan wadanaya waadna ogaan doontaan cidda cadaab hoojiyo oo dulleeya uu u imaan cadaab joogta'ana korkiisa uu ku degi doono inaad idinka noqotaan iyo aniga inuu noqdo dib baad ka ogaan doontaane wixiina wata saas way maanaa yacni waxa weeye waa tabaru tabaru weeyo markii aad kari weydoo lagu raaci waayo hadda waayahe tiinna iska wata marka waxaad kala kulantaan baad leedihiin saas macna qul waxaa badaa nebiyow yaa qawmi tolkayow icmaluu camal fala calaa makaanatikum makaanada waxaa laga wadaa aldariiqatu walxaal yacni dariiqada iyo xaalada aad ku dul sugantihiin oo ah kufriga iyo cinaadka iyo macangelinimada calaa makaanatikum dariiqadiinna iyo xaaladiinna korkeeda aan ku camal fala inii aniguna caamilun baanahay mid camal falaya calaa makaanati aniguna dariiqadayda tawxiidka iyo wanaagga yaan dusheeda ayaan ku camal falaya fasawfa taclamuuna dib baad ka ogaan doontaan man cid yatiihi ugu yimaado man midka ayaad ogaan doontaan yatiihi ugu imaanayo cadaabun cadaab cadaabkaasoo yuqsiihi hoojiya yuqsiihi hoojinayo oo dullaynaya oo wayaxilu uu dego uu degi calayhi korkiisa uu ku degayo cadaabun cadaab uu ku degayo cadaabkaasoo muqiimun joogta ah kaas waad ogaan doontaane wixiina wata way macnaa iska wata ina anzalna calayka alkitaaba linnaasi bilxaqi faman ihtadaa falinafsihi waman dalla fainamaa yadilu calayha inaa anagu anzalna waan dejinnay calayka korkaagaan kugu soo dejinay maxamedow yaan kugu soo dejinnay alkitaaba kitaabkii qur-aanka ah linnaasi dadka dartii baan usoo dejinnay bilxaqi xaq baan kusoo dejinay faman ihtadaa ciddii hanuunta faman ciddii ruuxii ihtadaa hanuuna falinafsihi naftiisa darteedunbuu u hanuunay waman ciddii dawan ruuxii dalla luma fainamaa yadilu wuu un lumay fainamaa yadilu wuu lumayaa calayhaa nafta korkeeda unbuu ku lumaya wamaa anta adiguna ma tihid nebi maxamedow biwakiilin mid wakiil ah calayhim korkooda adigu wakiilka ma tihid bale allahu alle yatawafaa wuu oobsadaa al anfusa nafafyaalka xiina mawtihaa dhimashadeeda wakhtigeeda dhimashadeeda wakhtigeeda ayuu oobsadaa wallatii naftiina wuu oobsadaa lam tamut aan dhimanin fii manaamihaa hurdadeeda dhexdeeda aan ku dhimanin taana wuu oobsadaa fa yumsiku wuxuu hayaa allatii midii ayuu hayaa qadaa uu xukumay calayhaa korkeeda almowta geerida uu ku xukumay wayursilu wuxuu diraa alukhraa tii kalena wuu diraa ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo muddadaasoo musamman la magacaabay inna fii dalika arrinkaa dhexdiisana waxaa ku sugan la aayaatin calaamado lagu cibro qaato liqowmin dad bay ugu sugan tahay yatafakkaruuna oo fikiraya kitaabkan qur-aankaa baan kugu soo dejinay baa nabi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh kitaabkan dadka dartii baa loo soo dejiyey linnaas dadka danahooda iyo masaalixdoodaa loo soo dejiyey inuu noqdo kitaab la taliya oo u naseexeeya oo u caqli celiya oo adduunkoodaa iyo aakhiradoodaasba waxay dani ugu jirto tusa kitaabka soo dejintiisu xaq bay ahayd arrin xikmad ku salaysan bay ahayd ciddii hanuuntoo marka kitaabkaa ilaahay soo dejiyey qaata oo intuu rumeeyo raacay naftiisa unbaa iskale yacni maxaa laga wadaa halkaa wixii ka yimaado khayr ah isagunbaa iskale cid kaloo wax u taray ma jiro macnaha ha isdhihin adiga haddaad iimaan yeelatood diinta qaadatay ood hagaagtay cid baad wax ugu taraysaa marnaba ha isdhihin adigunbaa iskale ruuxii luma oo kitaabkaa ka luma oo qur-aanka rumayntiisiiyo raacidiisii gar maraayay lumidiisu waxay uun ahaatay naftiisa korkeeda wixii ka yimaado dhib ah adduun iyo aakharaba naftiisa unbaa xambaari isagunbay dib ugu soo noqon nin kaleetoo dhibkaa la wadaagaya ma jiro saas way macnaa adiguna nebi maxamedow wakiil ma tihid midda la tala saarto korkooda loo tala saarta ma tihid maxaa laga wadaa adiga waxa weeye hawshaadu in calayka ila albalaaq wey adiga inaad gaadhsiiso unbaa ku saarane laakiin wakiil kama tihid umana tihid wakiil in ay qaataan oo kitaabkaa qaataan oy guddoonsadaan oy rumeeyaan oy raacaan hawl kuu taalla maaha ilaahay baa iskale taas subxana wa tacala allah qaybiya taas amaa laakiin adiga waxaa ku saaran gaadhsii bas intaa kadib baa allah subxaana wa tacaala wuxuu sheegay nafafyaalka bini aadamka inuu oofsado wafaadka sidaan suuratul ancaam kusoo marnay wafaadka laba wey wafaad yar alwafaat suqraa iyo alwafaat lkubraa laba wafaad baa jira laba dhimasho dhimashada weyn waa naftu markay ruuxa ka baxdo alwafaat suqraa midda loo yaqaano oo dhimashada ama geerida yarna waa hurdada ilan markaad yani waxa wey hurudo sidii wax dhintay oo kala tahay naftii waana kaa maqantaha waana kula joogtaa marka waa wafaatu suqra baa la dhaha labadii wafaadba aayaddu waa sheegaysa sida u fiican laba tafsiir baa aayadda ku jira oo culimmada tafsiirku ay ku muransan yihiin hal baa u fiican oo midkan hadda aan marayna ah oo uu rajaxay ibnulqayim caleyh raxmat ullah kaa kalena waxaa rajaxay sheekhiisa ibnu taymiya laakiin kan ibnuqayim uu rajaxay baa loo badan yahay kan ayaanan maraynaa macnihiisuna waxa weeye allahu yatawafa alanfusa xiina mawtihaa nafafyaalka ayuu alla oofsadaa markay dhimanayso xilligii dhimashadeeda wafaadkaasi waa wafaadkii weynaa ee naftu ku baxaysay alwafaat lkubraa wey wlatii lam tamut fii manaamiha midda aan hurdadeeda dhexdeeda lagu oofsaninna iyadana wuu oofsadaa oo maxaa laga wadaa yacni wallatii midiina wuu oofsadaa lam tamut aan dhimanin oo weli dhimashada aan gaadhin fii manaamiha hurdadeeda dhexdeedu ku oofsadaayo taana waa wafaadkii yaraa oo hurdada ay hurdo ayaa waxaa laga dhigay wafaad inay tahay midda aan weli dhimashadeedii gaadhin ayadana alla wuu oofsadaayo waa wafaadkii yaraa oo macnaha hurdadii ah sidaa markay tahay oo nafina qaarna naftii waaba laga qaaday oo soo noqon mayso qaarna ma ahee wafaadkii yaraabay ku jiraanoo wuu hurdaa ruuxii labadaasba waa la soo sheegay kadib baa rabbi wuxuu yidhi fayumsiku alatii qadaa calayha almawta midii uu korkeeda geerida ku xukumay ee horay u dhimatay naftaa ayada la soo dayn maye meeshabaa lagu haynaya laakiin midii wafaadkii yaraa ee hurdada ahayd naftii ayada wayursilu lukhraa ilaa ajalin musammaa tii laakiin wafaadka yar ahayd ayada naftii waa la soo diri oo markaasay jidhkeedu kusoo noqoni ilaa ajalin musammaa ilaa wakti la magacaabay laga gaadhayo oo waktigee ah waktiga cimrigeedu dhammaanayo geeri ay ka gaadhayso ilaa intaa ay ka gaadhayso naftii waa la soo diraya macnaheedu waxa weeye sida cabdullahi bni cabaas radi allahu canhu iyo qeyrkay ka sugan wuxuu leeyahay dad ruuxu markuu seexdo dadku ay seexdaan arwaaxdii kuwaa hurda iyo kuwii dhintay arwaaxdoodii baa kulmaysa buuri way isu tegaysaa markaasay isgaranayaan oo isweydiinahayaan hadhow ruuxii aad hurday ruuxdiisii waa la soo celinoo dib baa loo soo celinaya shirkii bay dib ugu soo noqonaysa ruuxii dhintayna ruuxdiisii soo noqon maysa iyadu meeshay ku hadhaysa waa tafsiirkaas tafsiirkaas ayaa wuxuu yahay tafsiirka xooga badan waxaa sidoo kaleeto loo daliishanaya xadiiskii nabigeena sal alay waslam ee saxiixaynka kusoo arooray min xadiidi abi hurayra nabigu wuxuu yuri sal alay waslam idaa aawaa axadukum ilaa firaashihi falyanfadhu bidakhilati izaarihi buu nabi uri sal alay waslam mid idinka idinka mid ah markii uu u dunmo gogoshiisa meeshuu seexanaya markuu tago yani ha ku jafo gogosha ha ku jafo yani marada faraqeeda hoose marada faraqeeda ha ku garaaco fainahu laa yadri maa khalafahu calayhi buu nabi uri sal alay waslam gogosha wax kaaga dambeeyey kama warhaysi sidaas daraaddeed intaadan ku seexanin iska jafo iska garaac haraq iyo waxbaba laga yaaba inay kaaga dambeeyeen saas macana kadibna ha yidhaahda buu nabigu uri sal alay wasalam bismi bismika rabbii wadactu janbii wabika arfacuhu bismika rabbii wadactu janbii wabika arfacuhu in amsakta nafsii farxamha wain arsaltaha faxfadha bima taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin waxaad tidhahdaan buu nabi uri sal lay slam markaad bogashaada dhinaca dhigto rabbi magacaaga ayaan dhinacayga ku dhigay magacaagaana ku koryeelaya haddii naftayda aad haysato u naxariiso haddaad soo dirtood soo celisana xifdi waxa aad ku xifdido addoommadaada wanwanaagsan allow ku xifdi marka nafti haddaad haysato waa markaad dhimato haddaad soo dirtana waad hurudaayo waa haddii dib lagugu soo celiyo haddaad soo celisana ilaahu xifdiyo ilaaliyo xumaanta ka ilaali iyo wixii sharla oo dhan haddaad haysatood soo celin weydana ilaahu u naxariiso sidaasii xadiidka nabigeena bukhaariyo muslim ku yaalla ayuu ku asaxay ducadaas inuu ruuxu ku ducaysto markuu seexanayo macnaha macnaha macnaha ugu fiicani kaas way marka tafaasiirta aayadda ku jirta innaa anagu anzalnaa waan dejinay calayka korkaaga alkitaaba kitaabkii waan kugu soo dejinay linnaasi dadka dartood baanan usoo dejinnay bilxaqi isagoo xaq wata faman ruuxii iitadaa hanuuna falinafsihi naftiisa unbuu usugnaaday hanuunkaas waman ruuxii dalla numa fa inamaa yadilu wuu numay uun calayhaa nafta korkeeda unbuu ku numay yacni naftiisa unbay kusoo noqon meeshaa wixii ka yimaad oo dhib ah wamaa anta adiguna matihin nebi maxamedow calayhim korkooda biwakiilin mid la tala saartay yacni inay hanuunaan laguma tala saarni wy macana allahu alle yatawafaa wuu oofsadaa al anfusa nafafyaalka ayuu oofsadaa oo uu qaadaa xiina mawtihaa dhimashadeeda waqtigeeda waqtigii dhimashadeeda markii la gaadho wuu oofsadaa oo nafafyaalka wuu qaadaa waa wafaadkii weynayd alwafaat lkubraa bay tahay intaas ka hadlaysaayo waa dhimasho ayna naftu jidhka kusoo noqonaynin ilaa laga gaadho qabriga iyo wixii ka dambeeya laga gaadho macnaha wallatii tiina wuu oofsadaa alle wallatii ayil anfus wey nafafyaalkiina wuu oofsadaa allatii midaasoo lam tamut aan dhimanin weli dhimashadii weynee mayna dhimanin fii manaamiha hurdadeeda dhexdeedu ku oofsadaa oo marka waxay noqonaysaa hurdada dhexeeda lagu oofsadaa oo lagu qaadaa waa wafaadkii yaraa oo hurdada ahaa saas macana weli laakiin dhimashadii weynayd mayna gaadhinoo lam tamuddaasi waxay tilmaamaysaa geeridii weynayd mayna gaadhin middaana wuu oobsadaayo wuxuu oobsadaa fii manaamiha hurdadeeda dhexeedu ku oobsadaa oo markay hurdo naftii waana maqan tahay jirkiina waa xidhid bay leedahay ayib markii la qaado midna si nihaa'i abaa loo qaaday midna waxaa loo qaaday si aan nihaa'i ahayn labadoodii waa maqan yihiin soo maha tee la soo celinaya teesa la soo celinayn fa yumsiku wuu hayni alle allatii tii buu haynaya qadaa uu xukumay calayhaa korkeeda almowta geerida uu ku xukumay oo tii dhimatay naftii dhimatay ee wakhtigeeda dhammaysatay sidaana jidhkii lagaga saaray taa iyada wuu haynayaayoo lasoo diri maayo meeshaasaa lagu haynaya ilaa wakhtigii uun ilaahay ku talagalayo qabriga iyo qiyaamada intii laga gaadhayo macnaha ayib wa yursilu wuu diri can ukhraa tii kale naftii kale ayuu soo dirayaa oo jidhkiibaa loo soo xaggiisa loo soo diraya ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo musaman oo la magacaabay oo waa nafta uusan geeri weli ku xukumin oo yacni dhimatay dhimashadii yarayd dhimashadii yarayd bay dhimatay oo hurdo ayay ku tagtay taa iyada wuu soo diriyo jidhkiibuu dib ugu soo dirayaa ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo musaman oo allaagtiisa ka magacaabano cimrigeedu intuu ku eka ah ilaa wakhtigeeda ay ka dhammaysanayso iyada dib baa loo soo diraya way macana ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan laayaatin aayada ayaa ku sugan iyo calaamado lagu cibro qaato liqowmin dad bay ugu sugan tahay yatafakkaruuna oo fikiray yacni bal adugu u fiirso markaad aada ugu fiirsato arwaaxdan iyo ilaahay siduu u maamulayo waa cajiib calamul arwaax iyo maamulka rabbaaniga ahee ku tacalluqaayay waa wax la yaab la wey saas macana jidhkii bini aadamka waxba kama maqnaa waxbaa ka baxay wixii ka baxay wuxuu keenay in la aaso ruuxi jidhkiisiina hal shay oo ka go-ay ma jiro mid waakanoo meeshan u jiifaa ruuxdiisii waa neefsanayaayo waa dhaqdhaqaaqaya ruuxdiisiina waxaa laga yaabaa inay meelo fogfog jirto caalam kaley ku maqantahy waxaa laga yaabaa inay jannada iska tagto soomada markuu qar waayo ruux markuu qar waayo jannadiibuu marmar iska geliyo soo dhex mariyo wuu soo noqon mar caalamka meesha ugu dambaysay naftiisu intay iska tagto soo qaraabato bay iska soo noqon yacni waxa weeye maamulka mar mid wuu seexanoo siduu u seexdayba qalaf maba soo kacahayo sariirtu xalay ku seexdayba dibba loogu soo celin maayo waaba tegayba ina fii dalika la aayaatin liqawmin yatafakkaruuna meeshaa haddaad ka fikirtood u fiirsataan hawl aan sahlanin baa ku jirta macnaha calaamadoo lagu cibro qaato ayaa meeshaa ku sugan way macnaha am ittakhaduu min duuni illahi shufacaa qul awlow kaanuu laa yamlikuuna shayan walaa yacqiluun am amase ittakhaduu ma waxay samaysteen min duuni illahi alla ka sokow shufacaa'a kuwa ergeeya qul waxaa dhada awalow kaanuu mahada yihiin laa yamlikuuna kuwa aan milkiyaynin shay-an waxba oo walaa yacqiluuna aan wax ka saynin oon caqlila lahayn miyay idiin shafeecayaan awa yashfacuuna ayashfacuuna miyay shafeecayaan walow kaanuu haba ahaadeen laa yamlikuuna shay-an walaa yacqiluun xataa haddayna garasho lahayn waxbana gacan ku haynin xataa ma shafaaca ka raadinaysa qul waxaa dhadaa nebi maxamedow waxaad tidhahdaa lilaahi alla keligii bay u sugnaatay ashafaacatu shafaacadii jamiican dhammaanteed lahu al isaga keligii buu u sugnaaday sidoo kale mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo walardi iyo dhulka mulkigiisa uma kadibna ilayhi xaggiisa turjacuuna laydiin celinaya waidaa goortii dukira allahu alla la xuso oo alla la sheego waxdahu keligii xaalow yahay keligii marka la sheego ishmuazat ishmuazat waxaa macnaha waxa weeya dida yani waxaa dida oo cararta ama waxaad tidhahdaa waxaa isgasha inqibaadna waa lagu fasiraa nufuurna waa lagu fasiraa waxaa kaharta oo dida quluubu ladiina kuwii quluubtooda laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhara aan rumaysnayn waidaa goortii dukira la xuso aladiina kuwa min duunihi alla ka sokowa idaa markaasba hum iyagu yastabshiruuna kuwa bishaaraysanaya wey macnaheedu waxa weeye war nimankani ma alla kasta koobay bay samaysteen kuwa u ergeeya shufacaa'a kuwa ilaahay ugu tago ilaahay ula hadla oo waxay leeyihiin waxaan ilaahay ka rabnay kuwana inooga keeni saasay leeyihin kuwana ilaahay inooga keeniyo kuwana aan u dirsanno kuwaa miyay samaysteen leanna asnaamtan iyo dhagaxyaantan iyo waxan ay iscaabudayaani inaynan waxba gacanta ku haynin way og yihiin wayna qirsan yihiin laakiin laba sababood ilaahay baan usii maraynaayo liyuqaribuuna ila allahi zulfa waa kaan suuradda bilowgeeda kusoo maray sababta labaadee u geysay waxa weeye waxba ma hayaan laakiin malaa'igtiibay matalayaanoo suuradii malaa'igtae dhagaxyaantan u sameeyeen marka ilaahay bay nooga dhow yihiinoo ilaahay baan rabnaa inay noogu ergeeyaan oo codsiganaga noogu geeyaan sababta labaadee ku kaliftay inay waxaan wax u doontaan oo caabudaan oy baryaani kawe rabbi wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala maalla kasakoobay kuwa ergooyina samaysteen waxaad tidhaahdaa awalow kaanuu laa yamlikuuna shay-an haddaynan waxba haysanin oo walaa yacqiluuna waxgaradna aynan ahaynoo waxbaba garanaynin ma shafaacaad u raadsanaysaa ma shufaacaad ka dhiganaysaan yacni waxba ma hayaan oo waxaynan haynin waxaa ka mida shafaacada waxba ma milkiyaan walaa shay yarna ma milkiyaan ta labaadna waxaa u dheer dad kas lahoo wax garanaya waa dhagaxyaan waxma garanayaan haddaad maantana ku dhawaaqdaanna idinma fahmi karaan waxna ma fahmaan caaqilina ma leh waxna gacanta kuma hayaan xataa hadday saa yihiin ma ergaad ka dhiganaysa oo waxaasaa meel loo dirsadaa haddaad cid uun dirsanayso cid wax qaban kartaa la tidhaa laakiin dhagax intaad u tagto ood hor fadhiisato war dhagaxyo ilaah iigu tag muxuu u tegi ilaah iigu tago wax iiga keen war waxaas wax ma amalale waxna ma hayaan waxna marka caqlina mala wax garab maa waxaa la yidhi qul lilahi shafaacatu jamiican ergadan shafaacadan sideedaba aad ku nunteen sababteeda kulligeed ilahay baa iskale subxana wa tacala kulligeed ilahay baa iskale wax ka hoos baxsan oo shafaacadan noocyadeeda ah oo cid kale lagu ogyahay ma jiro kulligeed ilahay gacantiisa ku jirta isagaana maamulaya isagaa qaybinaya shuruud baa lagu bixinaya oo lagu qaybinaya shuruudda lagu qaybinaya waa kaan soo marnayo kan shafeecayee lagu maamuusahayee laleeyahay shafeec waa inuu yahay mid ilaahay subxaana wa tacaala uu u idmay kan loo shafeecayana waa inuu yahay mid tawxiid ku dhintay oo ilaahay ka raalli noqday shuruuddaasaa lagu bixinaya mana aha wax hadda la ballan qaadi karoo lagu dhihi karayo hadda aad ku taligeli karto aniga awliyada shafaacadeedaan ku tashanaya anigu dariiqadii baan ka tirsanahayoo sheekh cabdiraxmaan zaylaci baan xertiisii ahayoo shafaacadiisaan ku tala gashanay war wax hadda lagu xisaabtami kara maa lilaahi shafaacatu jamiican ergadan iyo shafaacadan aad ku xisaabtamaysaane hebel aad ka rabtaani ilaahay gacantiisay ku jirtaa subxana wa tacala hadduu alle kulligeed wada leeyahay sheekhaagan aad ka doonaysee daba socoto talow ma la siin doonaa ma loo idmi doonaa mise waa loo diidi doonaa maxaad koogta ya maxaa rabta ku daba dhigay ya geela hebel kuwa daba yaallaanuna daba nalla intaad daba oolayso maamad ilahay toos ugu tagtay subxana wa tacala maxaa ku kale ku daba dhiga adiga soo ilaahay iridiisa kuma furno toosuma adig saasuu macana qul lilahi shafaacatu jamiican laba shafaaca ayuu qur-aanku sheegaa shafaacana waa la diidaa shafaacana waa la sugaa shafaacada qur-aanku uu diido waa shafaacaday gaaladu wateen oo haddaba ay ku talagashanayeen oo shirkiga ku keenta wey waa shafaaca shirkiya la yidhahda waana middan qolyahan hadda amwaadda iyo dadka dhintay iyo qubuuraha caabuda shafaacada ay rumaysan yihiin waa midda qur-aanku diidan yahay noocna shafaacada ka midna qur-aankaa suga oo waa shafaacada maalinta qiyaamo dhici doonto rabbi qaybin doono shuruudda lagu qaybinayana ay tahay kan shafeecayana ilaahay baa idmi kan loo shafeecayana shardi waxaa inuu ilahay raalli ka noqday laakiin mid hadda mushrik loosii ballanqaadi karo oo nin ilaahay qaybkii caabudaya uu kusii tashan karo oo nin wadaada uu ballan qaadi karo weli baan ahayna uu dhihi karo aniga igu tashada uu dhihi karo maaha gacantaadaba kuma jirta yani waxa wey aan lagu tashan saas mana marka shafaaca hadday ku tashanayeenna shafaaca o dhan ilahay gacantiisa ku jirta samaawaadkiiyo dhulalka mulkigooda isagaa iskalo isagaa maamula xaggiisaana laydin celin doonaa wuxuu rabbi tilmaamay markaa tawxiidka say uga fog yihiin iyo shirkiga say ula qabsadeen bini aadamku markuu numo oo fogaado waad la yaabaysaa haddii ilaahay keligii la xuso oo la sheego oo la yidhaahdo laa ilaaha ila allah war ilaahay keligii ha la caabudo ilaahay keligii ha la baryo ilaahay keligii ha la tala saarto ilaahay keligii ha laga cabsado ilaahay keligii ha la jeclaado ilaahay keligii baaba dhibiba nimanka ilaahay keligii way dhibtaa oo ilaahay keligiidaasi way ka didaa quluubtooduna way ka didaa mar alla markay maqlaan bay quluubtoodu isgelaysaa markaasay kahanayaan way dhibsanayaan laakiin kuwii kuwii ilaahay ka soo hadhay ee ka sokeeyey markii la sheeg sheego idaa hum yastabshiruuna markaa way farxayaan farax weliba ay qarsanayaan ma ahe bishaaray muujisanayaan yastabshiruuna way bishaaraysanayaan war ma og tahay maanta hebel baa la sheegay oo sanam hebel baa la sheegay oo hebel baa maanta laga sheekeeyey warka waa farxayaan oo waa degayaan marka macnaha saasuu rabbilahi subxana wa tacala yacni shirkiga ayay quluubtoodu la qabsatay iyo xumaanta wanaaggii iyo tawxiidkiina way ka fogaadeen oo quluubtoodii baa ka fogaatay saasuu rabbi tilmaamaya subxana wa tacala yani waxa weye waa tabta hadda taalloo dadkan la qabsaday in qubuurta iyo amwaadda la caabudo iyo awliyada in wax laga raacsado markii la yidhaahdo war ilaahay keligiiba hadday maqlaan awliyadiibaa la duray bay bilaabaya awliyadiibaa wax laga sheegay war awliyadiiy war awliyadaay war awliyaday diidan yihin war waxaasa la bilaabaya laakiin markii la yidhaahdo awliyadu kan weeye oo awood loo sheego oo la yidhaahdo aakhara iyagaa haya oo la yidhahdo iyagaa roobka keena oo la yidhaahdo dumarka iyagaa ilmaha uurkooda ku beera oo la yidhahdo dhulkay taaka taaka ugu jiraan khalaas markaa waa farxayaan idaa hum yastabshiruuna markaasi nin walba waa farxaya waa soo fadhiisanayaan macnaha saas camal warkaasi masaajida ay gacanta ku hayaan kelimad tawxiid ahoo ilaahay keligii hal caabudo hala baryaa laga sheego wanaag uun ilaahay khayrkii uun dadka ugu yeedhaya mooye ilaahay hal caabudo keligiiba waa waxay dhibsanayaan waxay ka dagaalamayaan waa masalada iyada soo gaaladii ilahay tilmaamaya subxaana wa tacala wasfigoodii ma amar wasfigii wey haddaanad ilaahay xaquu lahaa ee asaasiga ahaa aad ka dagaalansantahood dhibsanayso oo qalbigaagu uusan qaadan karaynin ood yani diidan tahay hadda islaamnimadaada samcayta marka khalqi kaleeto unaad macnaha ku mashquulsan tahay wax la yaaba wey iyo hebel inuu yidhahdo waa adag waayat hebel iyo hebel haddii hadda laan dhihi lahaa abulahab iyo abujahl waxaa la dhihi lahaa abulahab iyo abujahl de waa dhinteen shah ayadduna abulahab iyo abujahl bay ku saabsantay laakiin ilaahay subxaana wa tacaala magacyo inama siinina sifaat buu ina siiyey sifaatkan uu ina siiye ninkii laga helana ilaahay muu wadaadnimo sheegto sheekhnimo sheegto culimnimo sheegto cilmiguu sheegto tafsiirka ha akriyo bukhaari ha akriyo minhaajka ha akriyo sifaatkan haddii laga helo dadka ayaddu sheegaysa wey iyosan idin ku khaldamin soomaali weeye iyo sheekh weeyaana kutubta akriya sheekh malugleey oo hadday kutubta akriyo tawxiidka ma fahansaneed iminkaa kutubta akriyaysa oo laa ilaha illa allah macnaheedu dhacsaneed waa badany marka ninkuuba hadduu tawxiidka ilaahayba ka bodsan yahay oo ka didsan yahay diin male sheekhnimadiisa iyo koofiyadiisa waxbaa ku khaldani yaynu ku khaldin middaa yada maca saas weyaan am amase ittakhaduu waxay samaysteen min duuni illahi alla tasakow shufacaa kuwo ergooyina miyay samaysteen qul waxaad tidhahdaa awalow kaanuu mahaday yihiin xataa laa yamlikuuna kuwa aan mulkiyaynin shay-an waxba oo walaa yacqiluuna aan waxba ka saynin hadday yihiin xataa ma shufacaad ka dhiganaysa qul waxaa badan lilaahi ilaahay keligii bay u sugnaatay ashafaacatu shafaacadii jamiica dhammaanteed xaalayd lahu isaga keligii buu u sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo walardi dhulka maamulka isagaa iskale uma kadibna ilayhi xaggiisa turjacuuna laydin celinaya waidaa goortii dukira la xusa allahu alle waxdahu keligii xaalo u yahay oon cid kale lagu lamaaninin ishma'azat waxaa yani waxa weeyaan dida waxaa dida ama waxaa kahata ama waxaa isgasha inta waa la dhaha waxaa dida quluubu ladiina kuwii qalbiyadooda laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhara aan rumaynaynin kuwaan aakhara rumaysnaynin qalbigoodu waa ka didaa tawxiidka waana didaa waidaa goortii dukira la sheego oo la xuso aladiina kuwa min duunihi alla kasakow ah waxyaabahan kaliya khalaa'iqdan marka la sheesheego awood bay leeyihiin la dhahana oo shafaacay hayaano waa lagu tawasuli karaayo waa la baryi karaa markii la yidhaahdana idaa markaaba hum iyagu yastabshiruuna kuwa bishaaraysanaya wey markaasay farax iyo bishaaro lasoo fadhiisanayaan wey macna qul waxaad tidhaahdaa allahuma allahyow faatira asamaawaati samaawaadka midkii abuurayo waalardi iyo dhulka caaima alghaybi cilmiga la qariyey midka ogow iyo washahaadati waxa jooga waxa la qariyey cilmigiisa iyo waxa joogaba midka ogow anta adigu taxkumu waad xukuntaa bayna cibaadika addoommadaada dhexooda adaa kala xukuma fii maa shay dhexdii baad ku kala xukuntaa kaanuu ay ahayeen fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafsan allahaasow ihdinii lima ikhtulifa fiihi min alxaqi ilaahu xaqaas laysku khilaafo lagu kala tegay ilaahu igu hanuuni saas maana aayadani sida xadiidka caaisha ee saxiixu muslimku uu tilmaamayo rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi habeenkii markuu salaatuleylka isu taago ayuu wuxuu akrin jiray ducadan allahuma rabba jibriila وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إلهي أنت تلمامها قيوها فضلني كنت المامو أي وحي ويدي سنية إن أكهنوني حقاس in badanoo khalqiga ka mida ay garab mareen oo laisku khilaafsanya macana ila nin walba qumanihiisa waa qoorta ugu jira adiga ilaahay subxaana wa tacaala hadduusan dariiqa tawxiidka iyo wanaagga iyo sunnada hadduusan kugu hanuuninin ma hanuuni kartid saas macana allah subxana wa tacala imisaa isla quman imisaa moodaya inay hanuunsan yihiin oo haddana khaldan oo siday saa u yihiin ku dhimanaya kaa cilmi badan oo laga yaabo inay kaa caqli badan yihiin oo laga yaabo inay kaa khibrad badan yihiinoo kaa waaye aragsan yihiin oo kaa da'wen yihiin haddana maca dalika hidaayadii tawxiidka ilaahay ka qadiyay subxana wa tacala sooma badan hadduu nebi maxamed habeen barhkii ilaahayow ihanuuni leeyahay innagaa uga baahi badan innagaa uga baahi badanoo inuu addoonku ilaahay subxaana wa tacaala u weydiisto hidaaye iyo hanuun dhab ah ayaan loo baahaya macna saas qul waxaad tidhahdaa nebi maxamed oo allaahumma allahayow faatira asamaawaati samaawaadka midkii abuuristooda bilaabayow walardi iyo dhulka caalima alghaybi waxa maqan midkii ogaayo midka ogow washahaadati iyo waxa jooga waa wax walbawa waxyaabaha jira waa wax maqan iyo wax jooga intaba midkii ogaayo anta adigu taxkumu waad xukumi bayna cibaadika addoommadaada dhexdoodaad kala xukumi fii maa shay dhexdii baad ku kala xukumi kaayo ee hayankihii dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafsan adaa u kala garsoori doona u kala garqaadi doona ee ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnika ilaahayow ku hanuuniyo xaqaas laysku khilaafsan yahay igu hanuuni idankaagana igu hanuuni sidaa dhagala nabiga salawatu rabbi wasalam aleh oo alla weydiiso innagaana layna barayaayo arrintaasi innagay u badan tahay dadkay u dhacayso inayna ku dacaysano ducadaa yadaa macna walow ana liladiina dalamuu maa fi lardi jamiican wamithlahu maca kuwaa shirkiga laga kari waayey tawxiidkana lagu kari waayey ee markay tawxiidka maqlaanba quluubtoodu didayso ee ay isgelayso kuwaasi cadaabka aakhare ay la kulmi doonaan baa laynoo sheegaya walow anna liladiina kuwii haddii uu u sugnaan lahaa dalamuu dulmiga sameeyey maa shay hadduu u sugnaan lahaa fil ardi dhulka dhexdiisaa jamiican dhammaantii iyo wa mithluhu mid la mid ah oo macahu la jirankiisa laftadow way isku furan lahaayeen bihi isaga min suui lcadaabi cadaabka xumaantiisay iskaga furan lahaayeen yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada wabadaa waxaa muuqday lahum iyaga min allahi xagga alle waxaa uga muuqday maa shay lam yakuunuu aynan ahayn yaxtasibuuna kuwa malaysta kuwa xisaabsadaba ayna ahayn kumayna kala gashanayn wabadaa waxaa muuqday lahum iyaga waxaa u muuqday sayi'aatu maa shay xumaanyaalkii kasabuu ay kasbadeen oo waxaaqa waxaa hareereeyey ama waxaa ku degay bihim iyaga maa kaanuu waxay ahaayeen bihi isaga yastahzi'uuna kuwa ku jeestees kuwaa dulmiga sameeyey shirkiga ku kacay haddii dhulka waxa yaallo oo dhan ilaan sababtay shirkiga iyo gaalnimada ugu kaceen oo tawxiidka loogu kari waayey waa waxa dhulka dushiisa yaalla sooma madaxnimo iyo milki baa u diiday sumcad sumcad buu ilaashanayaayo ummaddan sheekh baad u ahayd intaasoo salaadan culimo usoo ahaydeen maanta waad khaldantihiin qur-aanku hadduu idin dhaha xataa ma magacaayi baad ku ciyaari karta waa waxa dhulka korkiisa yaallo waxay u lumiyeen waxan ama sumcad bay ilaashanayaan ama kursi bay ilaashanayaan ama waxoogaa adduunyaa bay ilaashanayeen tii ay sidaa u noqdeen haddii kulligeed gacanta laga geliyo in la egna loogu daro maalinkaa cadaabka xumaantiisa way isku furan lahaayeen intay waxa dhan bixiyaan bay maalinkaa cadaabka madaxooda ka furan lahayen mana laakiin ma layska yeelaya maya wabadaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuuna waxaynan xisaabsanaynin oyna ku tala gashanayn oo malaynaynin baa xagga ilaahay uga muuqday oo muxuu yahay haddii xataa cadaab ku talagashan yihiin kii cadaab ku talagashan xataa cadaabka ag halkaa yaalaay iyo midka uu malaysanayo wax isle maaha yani waa ka suurada qalbigooda ku jirta waa ka gadisantaa waxay meesha ugu tegi doonaan qaar ka midana wayba isla qumanaayeenoo waxay ku talagasheen inay xagga markaa tagtaan jannaad leedihin say janno ugu talagashanaayeen ayaa waxaa meeshii ka soo booday cadaab wa badaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuuna siduu isu lahaa sunno iyo tawxiid baad ku taagan tahay oo dariiqii tawxiidkaad u dagaalamaysaa markuu dhintayba wuxuusan malaysanayn baa kusoo baxay oo cadaab ilahay subxana wa tacala wabadaa lahum sayi'aatu maa kasabuu waxay kasbadeen xumaanyaalkoodiibaa u muuqday waxaana ku degay xaafada nazala axaata laxiqa intaba waa lagu fasira waxaa ku degay waxaa hareerey waxaa haleelay intaba waa ladhaha wixii ay ku jeesjeesayeen ayaa haleelay oo muxuu ahaa cadaabkii adduunka markay joogeen ay ku jeesjeesi jireen midkaasaa maanta haleelaya ku degi wey macna walow anna liladiina kuwii hadduu u sugnaan lahaa dalamuu dulmiga sameeyo shirkiga la yimi maa shay hadduu u sugnaan lahaa oo fil ardi dhulka dhexdiisa jamiican dhammaantii iyo wa midlahu mid la mida oo macahu la jirankiisa waxa dhulka dushiisa yaalla iyo mid la midoo la jiro oo lagu daray intaa hadday u sugnaan lahayd ay hayn lahaayeen naftadow way isku furan lahaayeen bihi maagaa la soo sheegay min suu'il cadaabi cadaabka xumaantiisay iskaga furan lahaayeen kulli intay dhiibaan madaxnimadii iyo kursigii iyo sumcaddii iyo xoolihii intay dhiibaan bay madaxooda furan lahaayeen oo cadaab ka fokan lahayen waa haddii u suuroobi karta way macna yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada wabadaa waxaa muuqday lahum iyaga min allahi xagga alla waxaa uga muuqday maa shay lam yakuunu aynan ahayn yaxtasibuuna yacni waxa weeye kuwa xisaabsada ama yaxtasibuuna kuwa malaysta oo waxaynan filaynin ayaa xagga ilahay uga muuqday way macna wabadaa waxaa muuqday lahum iyaga sayi'aatu maa shay xumaanyaalkii kasabuu ay kasbadeen waxay kasbadeen xumaanyaalkiisiibaa u muuqday waxaaqa waxaa degay bihim iyaga maa shayga kaanuu ay hayeen bihi isaga yastahziuuna kuwa ku jeesteesa oo cadaabki ilaahaya ayaa ku tegay wey macna faidaa goortii masa uu taabto al insaana insaanka durun dhib markuu taabto dacaanaa wuuna toogaa uma kadibna idaa goortii fawalnaahu aanu siino nicmatan nicmo markaanu siino nicmada minaa xagga naga aan ka siino qaala wuxuu yidhaahdaa inamaa uutiituhu nicmadan waa lay siiyey calaa cilmin ogaansho korkeeda laygu siiyey ogaansho alla uu ogyahay inaan mudnahay bal iskaba dhaafe hiya iyadu fitnatun nicmadaasi fitnatun imtixaan walaakina akarahum laakiin intooda badani laa yaclamuuna ma ay ogaan qad qaala waxaa yidhi haa maquuladaas qad qaala waxaa yidhi haa maquuladaa oo inamaa uutiitu calaa cilmintaa waxa uu yidhi alladiina kuwii baa yidhi min qablihim iyaga hortooda ah kuwa ka horreeyey baa saasoo kale u hadlay famaa ahnaa ma deeqin canhum xaggooda maa kaanuu waxay ahayn yagsibuuna kuwa kasbada xaggooda waxba kama deeqin waxba ugama tarin fa asaabahum waxaa asiibay sayi'aatu maa shay xumaanyaalkii kasabuu ay kasbadeen waaladiina kuwa dalamuu dulmi sameeyey oo min haaulaa'i kuwan ka mida sayusiibuhum waxaa asiibi doona sayi'aatu maa shay xumaanyaalkii kasabuu ay kasbadeen wamaa hum mana aynan ahaanin bimucjiziina kuwo alla caajisgelinaya oo sinaba ku caajisgelin karay awalam yaclamuu miyaynan ogeyn ana allaha alla yabsutu inuu fidiyo arrisqa risqiga liman yashaau ciduu doono inuu fidiyo oo wayaqdiru uu cidhiidhiyo calaa man yashaau ina fii dalika arrinkaa durtii dushiisana waxaa ku sugan la aayaatin calaamado lagu cibro qaato liqowmin qowm bay ugu sugan tahay yu'minuuna oo rumaynaya ibni aadamkaa loonaga warramaya inaga dabeecadeenna buu ilahay ina baraya subxana wa tacala ilan ilahay baa iska ka yaqaano intaynu nafteenna naqaano intuu ilaahay naga yaqaana ka badan maxaa yeele isagaa ina abuuray alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir wey isagaaba abuuray seebuusan inooga aqoon saas wey maana insaanka markay dhibaata taabato wuuna tuugaabu rabbi ilahi subxana wa tacaala calaacal iyo dhawaaq buu bilaabaya markay dhibi taabto ilahay buu ku cararaya markii dhibaatadii inta laga faydo nicmo la siiyo wuxuu odhanayaa inamaa uutiituhu calaa cilmin waxaa laygu siiyey ogaansho korkii muxuu ka wadaa laba macnoba waa dhici kartaa calaa cilmin minii biwujuuhi lmakaasib cilmi anigu aan leeyahay iyo aqoon aan u leeyahay wejiyaalka iyo qaababka loo shaqaysto bilaash layguma sinin buu leeyahy waxaanaad arkaysaan xoolahan iyo kaydkan iyo waxan wax bilaash laysii kaysiiye maaha waxaan ahay nin wax bartay aqoon baan u leeyahay ganacsigaan aqaanaa yani waxa weeye khibrad baan uleeyahay waxa soo akhriyay calaa cilmin cindii sababta laygu siiyey waa inaan aqaano qaabka loo shaqaysto xariif ku ah saasuu leey ma saxda maya oo haddaad u fiirsato ilaahay khalqigiisa dadkaa haddaad suuqyada hadda saa u fiiriso waxaad arkaysaa mid kaa cilmi badan oo weliba cilmiga adduunyada yani taqriiban mu'ahalaadka ugu sarreeya ka haysta brofesor hadday wax ka sarreeyaan haddabasi sarreeya iqtisaadka iyo dhaqaalaha sida loo kasboo yaqaanaa oo waxaad arkaysaa midba reebaadiye oo geela ka yimi shalayto shaqaalo u ah kaasuu xafiiska u fadhiya oo canaananahayo maalin kasta kuya maxaa u imaan wey waad soo daaqday somaarta calaa cilmin minii biwujuuhi lmakaasibi wax jira maaha marka waxa waxaad arkaysaa waxay u khuduucaysaa ilaahay mashiica iyo qayb kala si kala wax loo qaybinayaaye waan aqaanaa iyo waan bartay iyo xariif baan ku ahay warkaasi ma yaal saas man mid waxaad arkaysaa dadaalkuu bixinayo had iyo habeen aan lug dhigaynin oo masaajid iyo salaad aan aqoonin haddana laba xadhigoo isugu guntamahaya ma jiro wax buu helaya ma jiro midna intiisa badan buu wuxuu iskaga mashquulsan yahay daacaadkaas haddana waa dhereegsan yahay waqti badan ba ma bixiyaba waxaan ilaahay baa qaybinaya subxana wa tacala marka cilmi baa laygu siiyey war jira maaha tafsiirka labaad waxa weeye calaa cilmin cindii ogaansho alla uu i og yahay inaan mudnahay baa laygu siiyey tafsiirka dambaad moodaa inuu fiican yacni alle ayaa wuxuu ogaaday inaan ahay mid mudan in wax laysiiyo nicmadan mudnaansho aan mudnahay baa laygu siiye alla uu ogaadayo bilaash layguma siinin taasaa warka laga jea waxaa layidhi bal hiya fitnatun ma aha doorasho la doortay iyo oo wanaag uu leeyahoo lagu siiye iyo jacayl la jeclaaday ma ahee waa imtixaan xoogaaga waxaa lagugu dhiibay waa lagugu imtixaanaya laakiin dadka intooda badan maynan oo may ogab rabbi subxana wa tacala may kale qaab kale wax loo xisaabinaya macna kelimada iyada oo cilmi korkiibaa laygu siiyey ah kuwii iyaga ka horreeyey baa yidhi bu rabbi subxana wa tacala kuwa ka horreey waa kuwe waxaynu soo marnay maalan qaaruun oo kale sooma qaala inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii markii la waaniyo loo naseexeeyey wuxuu war maxay tahay waxaad sheegaysaa cilmi korkii baa loogu siiyey buri warkaasi waa loogu horreeyey bu rabbina subxana wa tacala kuwani mayna bilaabin kuwii sidaa yihi maa aqnaa canhum maa kaanuu yagsibuuna waxay kasbanayeen xoolahay shaqeeyeenoo ku faanayeen waxba umayna tarin wax alle waxay cadaab ka celisay ama khayray usoo jiiday lama hayo waxay u tartay ma jirto waxay shaqaysteen xumaanyaalkiisa ayaa casiibay kuwan hadda kula jooga nebi maxamedow ee dulmiga samaynayana ayagana kasabkoodiiyo waxay shaqaysanayaan xumaanyaalkooda casiibi doona ilaahayna ma caajisgelinayaan oo xoog iyo xeelatoona ilaahay kuma caajisgelin karaan sidan ugama faqin karaan macnaha kadib baa waxaa laga arrintii waa lasii daba socdaa inamaa uutiituhu calaa cilmin inayna saa ahayn awalam yaclamuu ana allaha yabsudu risqa liman yashaa war miyaynan ogeyn alla risqiga inuu u fidiyo cidduu doono cidduu doonana uu ku cidhiidhiyo kii aqoonta lahaa baa lagu cidhiiya mid jaahila loo furaya midkii tabarta lahaa baa lagu cidhiiya mid tabar daran baa loo furaya yacni waxa weeyaan hawshani hawl ilaahay wata weeye ee ma aha saad moodeen maaha wey macna arrimahaasoo dhan astaamo wax lagu qaata ayaa ku sugan dadka iimaankale bayna ugu sugan yihin macna fa idaa goortii masa uu taabto al insaana insaanka durun dhib markuu taabto dacaanaa wuuna tuugaa uma kadibna idaa goortii khawalnaahu aanu siino nicmatan nicmo minaa nicmadaasoo minaa xagganaga ka ahaatay qaala wuxuu yidhaahdaa inamaa uutiitu waa uun laysiiyey calaa cilmin ogaansho korkeed baa laygu siiyey ama waxaa dihi maada mawsuulo ka dhigo inamaa midka uutiituhu laysiiyey calaa cilmin cilmi korkii buu ahaaday saana waa la dhihi kara cilmi korkii buu ahaadayoo alle uu cilmi u leeyahayoo ogaaday inaan mudnahay bal iskabadhaate suu mooday leehe hiya iyadu fitnatun imtixaan iyo jirabid waa la imtixaanaya waa lagu fiirinaya ma lagu xisaabaya walaakina akarahum laakiin intooda badani laa yaclamuuna ma ay oga qad qaala waxaa yidhi haa maquuladaas hadalkaa ah uutiitu calaa cilminta waxaa yidhi alladiina kuwii baa yidhi min qablihim kuwan hortood aha kuwii iyaga ka horreeyey baa sidaasoo kale u hadlay famaa aqnaa ma deeqin canhum xaggooda maa kaanuu waxay ahayn yagsibuuna kuwa kasbada wixii ay kasbanayeen oo shaqaynayeen waxba uma tarinoo kama deeqinoo waxba wuxuu ka celiy ma jir male fa asaabahum waxaa asiibay sayi'aatu maa shay xumaanyaalkii kasabuu ay kasbadeen camalkay la yimaadeen xumaanyaalkiisii ayaa asiibay waaladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyey oo min haaulaa'i kuwan ka mida nabi maxamed oo kula jooga sayusiibuhum ayagana waxaa asiibi doona sayi'aatu maa shay xumaanyaalkii kasabuu ay kasbeen waxay sameeyeen oo shaqeeyeen xumaanyaalkiisa iyagana wuu ku dhici doonaa wamaa hum mana aynan ahaanin bimucjiziina kuwa alla casis gelinaya ilaahay sina uma casis gelin karaan xoog iyo xeelatooda kugama fukan karaan awalam yaclamuu miyaysan ogey markay leeyihiin inamaa uutiituu calaa cilmin miyaynan ogayn ana allaha alla yabsutu inuu fidiyo alrisqa risqiga liman yashaau ciduu doono inuu ufidiyo oo wayaqdiru inuu cidhiidhiyo ciduu doonana inuu ku cidhiidhiyo ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana la aayaatin aayada ayaa ku sugan ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan la aayaatin calaamado lagu cibro qaato liqowmin dad bay ugu sugan tahay oo yu'minuuna rumaynaya qul waxaa dadaa nebi maxamedow yaa cibaadii addoomadaydiyo aladiina kuwaasoo asrafuu xadgudbayo xadgudbayo calaa anfusihim nafyaalkooda korkooda ku xadgudbayo laa taqnatuu ha quusanina min raxmat illahi ilahay naxariistiisa ha ka quusanina maxaa yeelay ina allaha alla yakfiru wuu dhaafaa addunuuba dembiyada ayuu dhaafaa jamiican dhammaantood inahu isagu huwa isagu algafuuru midka dhaafista badan weeye alraxiimu ee naxariista wey waaniibuu noqda ilaa rabbikum rabbigiin xaggiisa usoo noqda oo waaslimuu hogaansama lahu isaga u hogaansama min qabli an yatiyakum intuusan idiin imaanin alcadaabu cadaabki intuusan idiin imaanin uma kadibna laa tunsaruuna laydiin hilin maayo cadaabku markuu idiin yimaado wtabicuu waxaad raacdaan axsana maa shayka ugu wanaagsan unzila la dejiyey ilaykum xaggiin min rabbikum xagga rabbigiinna laydinka soo dejiye min qabli an ya'tiya intuusan imaanin alcadaabu cadaabku intuusan imaanin baktatan sikadaa intuusan idinku imaanin walxaal antum idinka laa tashcuruuna aydaan ogeyn oo dareensanayn addoommadaydiyo nabiga waxaa sal lay sl ayaadkana macnaha waxay tilmaamayaan bini aadamka sidiisaba dabeecadiisu waa inuu gafo oo uu khaldamo oo uu ishalmaamo haddii aada khaldantood ishalmaanto oo lugta kuu fakato ood xumaan gasho xalkeedii baa lagu siinaya ilahay siduu addoommadiisa u jecel yahay subxana wa tacaala marnaba ilaahay subxaana wa tacaala kaa tegi maayo inaabad adigu aada isgoysa mooyaane naxariista ilahay subxana wa tacala waa ku daba socota addoomadaydii naftooda dushooda ku xadgudbayo naftooda ku xadgudbayo naftaada waxaad ku xadgudubtay markaad geliso khalad keeni kara in loo cadaabo naftooda dushooda kuwii ku xadgudbayow ha ka quusanina naxariistayda naxariista rabbigiina ha ka quusanina si kastoo dembigaagu u wen yahay marnaba yuusan ku gaadhsiinin inaad istiraahdo laguu dhaafi maayo oo naxariista ilahi ha iska quusato marna ha gaadhina sababtu waxay tahay allah subxaana wa tacaala dembiyada oo dhan buu dhaafaa jamiican dembi oo dhan ilaahay agtiisa waxba kama ilaahi subxaana wa tacaala hadduu damco inuu dhaafaayo waxba lama ah saasmacnaaxadiid saxiixa nabigeena ku odnay sal lay wasalam bini aadam low mala'a khataayaak ibni aadamow hadday dembiyadaadu buuxiyaan samaawaadkiyo dhulka inta u dhaxeeya kadibna aad ii timaadoodi tiraahdo ilaahu ii dhaaf waan kuu dhaafi bura buri subxana wa tacala samada iyo dhulka udhaxaysa hadduu dembigaagu buuxiyo ood rabbigaa usoo noqoto tidhahdo ilaahu waa khaldamay ii dhaaf ilahay waa dhaafaya subxana wa tacala saas macna ayadani waxay kusoo degtay sida saxiixulbukhaariga ku yaalla cabdullahi ibni cabbaasna uu sheegayo wuxuu yidhi dad ka mida dadkii mushrikiinta ah ayaa waxay ahaayeen islaamka ka hor niman waxlaayey layntana aada u badiyey dhiigyacab waxay ahaayeen dad badan jaray way zinaysteen zinaysigana aad bay u badiyeen markaasay nabiga u yimaadeen sal ly waslam waxay ku yidhaahdeen yaa muxamed ina aladii taqulu watadcuu ilayhi la xasan waxaad leedahayee dadka ugu yeedhayso waa wax fiican oo quruxsan low tuhbirunaa ana limaa camilnaa kafaara bay dheheen haddaad noo sheegi lahayd wixii horay aan u galnay inuu astur iyo dhaafid leeyahay waan soo islaami lahayn bay dheheen ilan horay bay khaladaad waaweyn u galeen sooma haddaanu isleenahay wixii hore waa laydinka dhaafi waanu islaami lahayn bay dheheen maxaa yeele waxaad sheegaysa wax laga maarmi karo ma waa wax aada u fiican markaasay aayaddan soo degtay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiican waa la soo dhaweeyey marka addoon ilaahay soo aaday iska noqo la dhihi maayo ya iska noqo la dhihi maayo albaabka laga xidhan maayo xadiidkii saxiixa marbirin saxiix muslimka ku yimid ee nabigu sal lla alay wasalam reer bani israa'iil uu ka sheekeeyey nin ka mid ah inuu sagaal iyo sagaashan nafoo dilay qalbigiisa ilaahay subxana wa tacala cabsi geliyey tawad buu maagay waa kii yidhi war dhulka ninka ugu cil badan ha la ii sheego nin waxaa loo tilmaamay suufi ah oon cilmi badnayn oo meel iskaga cibaadaysanayn kaasuu tag baa le ilan cibaadada faraha badan waa lagu kadsoomaa sheekhna ismoodiyo moodaya ninku hadduu iska cibaado badan yahay sheekhnimaa la moodiyo masaa-ishaa la weydiinay haloo kaa u tagoda markaasuu tago wuxuu warniyo sagaal iyo sagaashan nafoo nin qaba bal ka warran tawbad ma leeyahay wax tawbada male cilmi xumadiisa bir markaasuu isagiina qoorta ka gooyey sida adaba nin dhiigyacab ah waa la iska ilaaliya xataa caqligiisu waa siin waayey hor ninkan dhiigyacabka ayuusan ku dilin tawbad male boqol buu kaga dhawo isagiina waa dilay dadkiibuu kusoo noqday wuxuu yihi war nin aan waxba aqoonin baad ii tilmaanteeno nin wax yaqaana ii sheegay nin diinta wax ka yaqaana caalimaa loo tilmaamay ninkii buu tegay war nin boqol nafood qaba marka hore maxay sagaal iyo sagaashan soma boqol nafood nin qaba toban malyan yaa isagii ilaahay kala dhex gelaya buri markaasuu u tilmaamay qaabku u toobadkeeni lahaa ka tag buu dhulka waa dhul aad ku dambaabtay wuu tegey meel dad khayrla ay joogeen buu u tilmaamay dhexda markuu kuusi jira waa ka nafta laga qaaday malaa'igtii waa kuwa isku qabsaday akhiiran markii dambe ilahi waa u dambi dhaafay subxana wa tacala sooma boqol nafood nin gardarro ku dilay oo ilaahay u dambi dhaafayo wax fudud miya ina allaha yakfiru dunuuba jamiican laakiin waa goorma waa markaa tawbad keenta wey culimada tafsiirku waxay isku waafaqsan yihiin aayaddan waxaa laga wadaa oy ka hadlaysaa taa'ibka dembiga ka soo noqday marka waxaa soo gelaya dunuubtii oo dhan maca shirkigii baa soo gelaya dunuubtoo dhan ilaahay subxaana wa tacaala tawbadi hadday ka dambayso waa tiraa shirkigaa tirma macaasida kalaa la tiraa kulli ilahi waa dhaafa subxana wa tacala saas wey macna kadib ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yihi rabbigiin u noqda wa aniibuu ilaa rabbikum rabbigiin u laabta waxaa kaloo tagaysaan rabbi u noqdo oo alla subxaana wa tacaala uga soo noqdo wixii aad gasheen ha isku halmaamina u hogaansama oo isaga hogaanka u dhiibta intuusan cadaabku idinku imaanin hadduu yimaado laydiin hiilin maayo oo markaa waxba laydinla qaban maayo macna waxaad raacdaan soo noqda oo ilaahay u soo noqda u hogaansama dariiqee baanu raacnaa waattabicuu axsana maa unzila ilaykum min rabbikum qur-aanka raaca waxa ilaahay xaggiina u soo dejiye ka ugu fiican waa qur-aanka qur-aanka ilaahay idin soo dejiye raaca oo isaga yani ka dhuxulqaata oo noloshiina ku saleeya intuusan cadaabku si kadaa idinku imaanin idinka oon dareensanayn oo aan ogaynin oo miyaad garanaysaa goorta kuwa imaanaya garanaysa marka qur-aanka ku dhaga oo macnaha waxa weeye ku fara adayga oo ku dhaqma oo isaga jidkiisa raaca saasuu rabbi la baraya subxana wa tacala qul yaa cibaadiya aladiina qul waxbada nin muxamedan yaa cibaadiya addoommadaydin alladiina kuwaasoo asrafuu xadgudbayen calaa anfusihim nafafyaalkooda korkooda ku xadgudbayen laa taqnatuu ha quusanina min raxmat illahi ilahay naxariistiisa ha ka quusanina shaydaanku inuu dembiga ku geliyo waa khatar waxaase kasii khatarsan inuu kugu qanciyo dembigii laguu dhaafi maayo taasaa kasii halis oo yasiga iyo qanuudka quusashada maxaa yeele hadduu kugu qanciyo dembigani dhaafid male markaa maxaad bilaabaysaa kolley kolley laguu dhaafi maayo maalmahaad adduunyada joogta ka fara qabso haddana kudhihi sooma kolley aakhara wax kuma jiraane maalmahan adduunyada ku laaban ka fara qabso oo wax dil oo sinayso oo dhac oo wax samee oo biliqayso oo waakada marka u fiirsa tillaamooyinka uu ku maray hadduu khalad ku geliyo iska jir inuu kugu qanciyo laguu dhaafi maayo oo khatar kale haddana kuusii gudbinaya meel kasii xun ayuu hubeynaya macna maxaa yeelay ina allaha alla yakfiru waa dhaafaa addunuuba dembiyada ayuu dhaafaa jamiican dhammaantood xalayin inahu isagu huwa isagu algafuuru midka dhaafida badan weeye alraxiimu oo naxariista xadiidka saxiixa baa nabigu wuxuu leeyay sal ly wasalam yacni waxa weye haddii aydan dembaabi lahayn alla intuu idin tegsiiyo ayuu wuxuu abuuran lahaa khalqi dembaabo oo uu dembi dhaafo ilahay naxariistiisa bal u fiirsada macnaheedu waxa weeye ilaahay magac wuxuu leeyahay la yidhaahdo afuur magac la yidhahdo hafuur hafuurkaasi cid uu ku dabaqmo waa in la helo waa dhaafid badne si magacaasi uu wuxuun ugu fulo meeshuu ku furi lahaa in la helo sooma oo ah addoommadii inay dambaabaan oo loo baahdo in loo dhaafo sooma magac ilaahay hadduu la baxo magacaasi cid uu ku fulaya ayaa jirta sidaas daraaddeed haddaydaan dambaabaynin inta laydin tegsiiyo ayaa kuwa dambaabayo loo dembi dhaafayo alla keensan lahaa subxana wa tacala ilaahay subxaana wa tacala waa naxariis badan yahay laakiin addoomadii baaba rabin been loo naxariistay in badanoo ka mid waxaanigu noqda ilaa rabbikum rabbigiin xaggiisa u noqda oo wa aslimuu hogaansama aslimuuda waxaa la dhihi karaa dhiiba wejigiinna iyo noloshiinoo dhan dhiiba lahu isaga u dhiiba waa la dhihi karaa ama u saafi yeela u khaalis yeela ama u hogaansama lahu isaga min qabli an yaatiyakum intuusan idiin imaanin alcadaabu cadaabku intuusan idiin imaanin uma kadibna laa tunsaruuna laydiin hiilin maayo cadaabku markuu yimaado watabicuu raaca axsana maa shayka ugu wanaagsan unzila la dejiyey ilaykum idinka laydinku soo dejiyey min rabbikum xagga rabbigiin laydinkaga soo dejiyey midkaas raaca sheegad ha noqonina qur-aanka inaynu sheegad u noqonoon iskaga abtirsannahay sacma raacid baa la doonaya ee dhaqni laga dhigto min qabli an yaatiyakum intuusan idiin imaanin alcadaabi cadaabku intuusan idiin imaanin baktatan si kada ah kada iyo lama filaan intuusan idinku imaanin walxaal antum idinkaas walxaal antum idinku laa tashcuruuna aydan dareensanaydan ogeyn idinkoon dareensanayn intuusan cadaabku idiin imaanin an taquula inay dhihi darteed ama an taquula lianlaa taquula si aysan u dhihin nafsun nafi yaa xasrataa qoomamadaydii calaa maa shay korkii aan qoomamaysta faradtu aan gabood falay fii janbi illaahi alla dhinaciisa aan ku gabood falay wa in kuntu waxaan ahaa la min asaakhiriina kuwa jeesteesa mid ka midha aw amase taquula inay dhihi darteed aw taquula inayna dhihin darteed low ana allaha alle hadaanii hadduu i hanuunin lahaa lakuntu waxaan ahaan lahaa min almuttaqiina kuwa isjiro cabsadaa noqon laha aw amase taquula inay dhihi darteed xiina goorta tara ay aragtay alcadaaba cadaabka low anna lii may ii sugnaado may ii sugnaato lii aniga karatan celin may ii sugnaato oo fa akuuna aan ahaado min almuxsiniina kuwa camalkooda wanaajiya mid ka mida balaa iskaba dhaafe celinima jirtee qad jaa-adka waxaa kuu timid aayaati aayadahaygiibaa i kuu timid fakadabta markaasaad beenisay bihaa aayaadka wastakbarta waad iskibrisay waad isweynaysay wa kunta waxaad ahaatay min alkaafiriina kaafiriinta mid ka mid wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada tara aladiina kadabuu cala allahi wujuuhum muswadda wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ayaa taraa waxaad arkaysaa aladiina kuwii kadabuu been sheegay cala allaahi alla korkiisa ku been sheegay waxaad arkaysaa wujuuhum wajiyadoodii muswaddatun iyadoo madoobaatay alaysa miyaysan ahaanin fii jahannamo jahannamo dhexdeeda mahwan meel lagu nagaado lilmutakabiriina kuwa isweyneeye iskibriya so uguma ahaanin macna wayunaji wuu badbaadin allahu alle aladiina kuwa ittaqow cabsaday bimafaasatihim liibaantooda darteed liibaantooda sababteed buu ku badbaadinaya laa yamasuhum ma taabto assuu'u xumaantu taaban mayso walaa hum mana aynan ahaanina yaxzanuuna kuwa murgana maynan ahaan an taquuladu waxay cillo u tahay an taquuladu waxay cillo u tahay dhowr amar oo aayadaha ka horreeya lagu soo bixiyey waxaa la yidhi kow marka koowaad haquusanina soo noqda alla u hogaansana qur-aanka raaca intaa maxaa laga leeyahay an taquula nafsun inay nafi dhihi darteed an taquula iyo saddexda aayadoodee ka dambaysa yacni waxaa la dhihi karaa haddii aydaan saa yeelin naf inay dhihi darteed oo goormay dhihi markii arrimaha la soo sheegay laydinka waayo naf baa sidan u calacali doonta marka si ayna nafi saa u ugu calacalin arrimaha hadda la soo sheegay sameeya ama sida kuufiyiintii ay leeyihiin an taquula lianlaa taquula ama karaahiyata an taquula intaba waa la qadara intaba waa la qadara macnaha waxa weeye naftaa waxay dhihi aakhara markii la tago naftii intaa lagu kari waaye waxay dhihi yaa xasrataa qoomamadaydii qoomamadaydii aan u qoomamaysnahay gaboodfalkii aan ku sameeyey dhinaca alle dhinaca alle maxaa laga wada daacada ilaah daacada ilaahay iyo wixii ii dhowaynayey iyo tawxiidkii iyo khayrkii gaboodfalkii aan ku sameeyey qoomamadii aan u qoomamoonahaye kaalay wey waktigaagii baa la joogaa sabab aad u timaadda waa jirtaa kaalay waa yani xilligaagii baa la joogay iyo meeshaada iyo kaalay wayaan waxaanan ahaa kuwa jeesteesaan ka mid ah markii ilaahay diintiisa la ii sheego la iwaaniyo jeestees baa unaga bixi jiray macna iyo inay dhihi sidoo kale waxaa kale dhihi nafyaalka qaarkood ama mar kale waxay dhahaysaa hadduu ilaahay ii hanuunin lahaa kuwa mutaqiintaa baan ka mid noqon laha aakhiray joogtaa markaa way soo shaqaysan wey waa la kari waayo markaasaa waxay leedahay hadduu ilaahay ii hanuunin lahaa agoobay kuwa mutaqiintaa baan ka mid noqon lahaa warkaas maxbuu ku taraya markaas saas maanaa xadiiska imaam axmed uu soo saaray iyo xaakim sheekh albaanina uu taxsiiniyey abu hurayra ayaa nabiga ka warinay sal alay wasalam wuxuu leeyahay nabigu kullu ahlu nnaari yaraa maqcadahu min aljanna ahlu naarka oo dhan mid kasta wuxuu arkayaa jannada meeshuu ku lahaa ilan ahlu naarka ruux kasta ama ahlu janno ha noq ama ahlu naar ha noqdee jannadana boos buu ku leeyahy naartana boos buu ku leeyahy ruux kasta oo khalqigaa ka mid a boosna naartaad ku leedahay boosna jannadaad ku leedahay markaad jannada gasho taadi iyo gaal naarta la geeyey midaad ka dhacashay waa laysugu kaa garaya midka naarta galayna tii isaga naarta loogu talagalay uu ku lahaa iyo mid jannada galay booskiisii naarta uu ku lahaa baa laysugu daraya sida xadiis saxiixa nabigeena ku sugan salawatu rabbi waslamu caleyh xadiiskani marka wuxuu leeyahay markay naarta galaan bay jannadii arkayaan jannada booskuu ku lahaayee laga dhaxlay buu arkayaa marka markaasaa wuxuu leeyahay low ana allaha hadaanii alla hadduu alla i hanuunin alla muxuu ii hanuunin waayo fayakunu calayhi xasratan qoomamay ku noqon qalbigiisaa gubanaya ilan markuu dhibkaa ku dhex jiro dhibkii waxaa uga taran dheefta dhaaftay wanaagga dhaafay ee uu ka qaday indhihiisu arkayaan baa uga daran waa xanuun bay ku tahay iyo dhib dadkii jannada galayna naarta boosaskay ku lahaayeenee gaaladu dhaxshay ayay arkayaan markaasaa waxay leeyihiin lowlaa ana allaha hadaanii fayakunu lahu shukran buu nabi sal lay slam agoobey hadduusan alla i hanuunin lahayn booskaasaan geli lahay markaasuu shukri iyo mahadcelin buu siyaasanaya u noqonaysa abu nabi salawatu rabbi waslamu caleyh saas macana ayib ama yani nafina saa intayna dhihin intayna saa dhihin aw taquula inay dhihi darteed xiina tara alcadaaba markay cadaabka aragto baa waxay leedahay low ana lii kara low ana lii kara may celin ii sugnaato maa la celiyo adduunyadii dib laygu celiyo oon markaa ka mid noqdo kuwa wanaajiya camalkooda waa loo jawaabo waxaa lagu yiri aayadahaygii baa ku yimid tee laga jawaabaya waxaa laga jawaabaya low ana lii kara iyo low ana allaha hadaanii iyaa laga jawaabaya in laguu cadeeyey oo wax walba laguu sheegay adigu gabood fashay waxaa ku tusaya aayaadkaygii baa ku yimid markaasaad beenisay waad iskibrashay oo waad iska weynaysiisay kaafiriintaadna ka mid noqotay adaa saas isyeelay laakiin wax laguu sheeg waa lagu kari waay maalinta qiyaamada waxaad arkaysaa bu rabbi subxaana watacaala kuwii yani waxawey rabbi dushiisa been ku sheegay oo yidhi ciddaa wax la wadaagta ama caruur buu leeyahy kuwii ilaahay ku been abuurtay baad arkaysaa wejiyadoodiiyo madmadoobaabay yacni astaanta ay leeyihiin maalinta qiyaamada marka la yimaado laysu yimaado ahlu naarka asnaad astaanta lagu garanayo calaamadoodu waa wejiyada madowey ayagoo wejiyo madmadow baad arkaysaa markaasaa rabbi wuxuu leeyahay alaysa fii jahannama matwan lilmutakabiriina kuwa xaqa iska kibriye lagu kari waayey jahannamo dhexdeeda meelay ku nagaadaan soo kuma lah ha waana ku filanta iyadaas loogu tegi maayo macnaa saas macna iyagaa markii jahannamo la geliyo dadkii is jiray oo alla ka baqi jiray liibaantooda sababteed ayuu alla ku badbaadinayaayo naar iyo cadaab waa laga badbaadinaya iyaga waa laga samatadinaya ma arkaya macna xumaanu taaban mayso mana murgayaan bu rabbi subxana wa tacaala xumaanna taaban mayso murgina maayaan oo murgida waxaa keenaya wax horay ay usoo dhaafeenna ka murgi maayaan xumaanna meeshan kuma hayso horay waxay uga yimaadeen adduunka kusoo dhaafeenna niman u walbahaarayo o u murgayo ma ah maxaa yeele wixii wax ka fiican baa lasi saas macna xoolo ay xagga ku lahayeen iyo caruur iyo yani barwaaqo iyo waxaasoo dhan wax ka fiican haddii lagu siiyo mamurug baa kuu qabanaysa saas we an taquula inay dhihi daraaddeed haddii aad saa yeeli weydaan nafsu nafi inay dhihi yaa xasrataa qoomamadaydiyey calaa maa shay aan u qoomamaysnahay farradtu aan gabood falay calaa maadi maada masdariyaha dhig saasa fiican an taquula inaad dhihi- inay dhihi karteed nafsun nafi yaa xasrata qoomamadeydii calaa maa faradtu gaboodfalkayga korkiisa aan u qoomamoonay fii janbillaahi alla dhinaciisa aan ku gaboodfalay oo daacadiisa laga wado daacadii wixii ilaahay ii dhowayn lahaa gaboodfalkii aan ku gaboodfalay qoomamada aan u qoomamoonayo kaalay oo ima wey macna wain kuntu waxaan ahaa lamina saafiriina kuwa jeesteesa ayaan ka mid ahaa aw amase taquuna inay dhihi daraaddeed nafi inay dhihi low ana allaha alla hadaanii hadduu ii hanuunin lahaa lakuntu waxaan ahaan lahaa min almuttaqiina kuwa isjiro alle ka baqaan ahaan lahaa laakiin waan lay hanuuninin caraacaran adigu isaga dad uun macnaha intay mushkilo dhex fadhiisteen nin walba uu macnaha iska hadlahayo saan isaga aw amase taquuna inay dhihi daraaddeed nafi inay dhihi xiina goorta taraa ay aragto alcadaaba cadaabka markay aragto low hadi low ana allah lowdan tamani ka dhig kuwii hore dhan shardi bay ahayd hadda laakiin tan tamani in laga dhigaa fiican low ana allah may ha, low ana liide may ii sugnaato karatan celin may ii sugnaato adduunyadii laygu celiyo oo fa akuuna aan ahaado haddii lay celiyo min almuxsiniina kuwa camalkooda wanaajiya mid ka mida aan noqo balaa iskaba dhaaf taasi ma jirto ayaga celini ma jirte inaan lagu hanuuninoo wax lagu cadaynina ma jirte qad jaa-adka waxaa kuu timid aayaatii aayadahaygii baa kuu yimid fakadabta markaasaad beenisay bihaa aayaadkii lagugu kari waa wastakbarta waadna iskibrisay oo wa kunta waxaad ahaatay min alkaafiriina kuwa kufriyey baad mid ka midaad ahaydo horay baa laguu kari waayo hadda lee ha lay celiyo macno male meeshuunbaa ku noqon way macna wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada taraa waxaad arkaysaa aladiina kuwa kadabuu been sheegay calallahi alla korkii ku been sheegay oo ciddaa wax la wadaagtiya carruur buu leeyahay beentaa sheegay waxaad awjuuhum wajiyaalkooda oo muswaddatun madoobaatay wujiyadooda madoobaatay baad arkaysaa alaysa miyaysan ahaanin fii jahannamo jahannamo dhexdeeda maswan makaanu nagaadi meel lagu nagaado lilmutakabiriina kuwa isweyneeya miyaysan u ahaanin meelay ku nagaadaanoy yani waxa way ku waaraan wayunajii wuu badbaadin allahu alla wuu badbaadinayaa aladiina kuwa ittaqow baqay bimafaasatihim liibaantooda sababteed maxaa lagu badbaadinayaa oo cadaab lagaga badbaadinaya liibaanta ilaahay u qoray ee uu siiyey sababteed ayay ku badbaadaya bimafaasatihim liibaantooda sababteed laa yamasuhum xaalo uusan taabanay ama laa yamasuhum ma taabanayo assuu'u xumaantii ma taabanayso xumaanta aakharo taalla ma ay taabanayso walaa hum mana aynan ahanin yaxzanuuna kuwa murgo waxay adduunkaga yimaadeenna u murgumaayaan allahu alle khaaliqu kulli shayin wax walba midka abuuray wa huwa isaguna calaa kulli shayin shay walba korkiisa wakiilun midkii loo kala saarta wey lahu isaga keligii buu u sugnaaday maqaaliidu samaawaati samaawaadka furayaashooda iyo walardi iyo dhulka waladiina kuwa kafaruu kufriyey biaayaati illahi aayadaha ilahay kuwa ku kufriyey ulaa'ika kuwaasu hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaraya allah subxaana wa tacaala wax walba midka abuuray khaaliqu kulli shay acyaan iyo afcaal iyo aqwaalba isagaa abuuray wax ka baxaya ma jiro cumuumkaas wax walba isagaa abuuray wuxuuna raddi ku yahay nimanka la yidhahda qadariyada waa dawaaifta luunsan bay ka mid yihiin oo waxay leeyihiin yani qadariyada qullaadoodu waxay leeyihiin addoommadu waxa ay samaynayaan ayagaa abuura ilaahayna shaqo kuma laha warkaasay aayaddu radinaysaayo khaaliqu kulli shayin wax walba dhaqdhaqaaqa xasiloonida afcaasha aqwaasha dawaadda wax kasta oo jiro makhluuqa ilahayga abuuray subxana wa tacala wax ka baxaya haba yaraatee ma jirto wax walbana rabbi subxaana wa tacaala midka loo kala saarta wey shay walba isaga gacanta ku hayoo loo kala saarta waana sii cadeeyey lahu maqaaliidu samaawaati waalardi maqaaliida laba macnaba waa lagu fasira culimada tafsiirku say u badan yihiin maqaaliidu bimacnaa waxaa laga wadaa mafaatiix furayaasha samaawaadka iyo dhulalka khasnadaha wax ku jiraani iyo kaydadka ku jiraayo furayaashooda ilahay baa gacanta ku haya saas macna oo samada maxaa khasnada naxariis ilahay baa ku jira waa badan yihi dhulkana maxaa khasinada ku jiro barakaad ah intaba furay leedahay furihii ilahay baa gacanta ku haya subxana wa tacala isagaa maamulay macaa maqaaliidu samaawaati walard tafsiirka labaad maqaaliidda in la yidhaahdo waa khasnadihii laftooda kaa horaa ka fiican in furayaasha loo daayo kuwa kufriyo ilaahay aayadihiisa ku kufriyey ayaga ayaa waxay yihiin dadka khasaaray bu rabbi ilahi subxana wa tacala adduun iyo aakhiraba ayagaa khasaaray allahu alle khaaliqu kulli shayin labada ayadood marka waxaa laynoogu tilmaamaya inuu isagu abuurkana leeyahay maamulkana leeyahay maamulkana isagaale lalama wadaago abuurkii horena isagaa iskale lalama wadaago macna allahu alla khaaliqu kulli shayin shay kasta midka abuurayo wa huwa isagu calaa kulli shayin shay kasta korkiisana wakiilun mid loo tala saarta wey isagaa yani waxa weye taladiisa loo dhiibtaa lahu isaga keligii buu u sugnaaday maqaaliidu samaawaati waalardi dhulka iyo samaawaadka furayaashood yacni kaydadkiiyo khasinadaha ku jira furayaashoodu isaga keligiibaa iskale waladiina kuwa kafaruu kufriyey biaayaati illahi ilaahay aayadihiisa ku kufriyey oo diiday ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaraya kuwa khasaaray waa keligood ee cid kale maaha hada wabillahi tawfiiq wsal allahuma wslam ala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi waslm